أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa faafreebka wararka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah shabeellada dhexe ku dhowaad konton saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimisho iyo dhaawac ku noqday dagalla cadowga lagu jebiyey oo maanta ka dhaca duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayadaasi warbixin ayaad dhegaysa doontaan maxkamadda kooxda riddada soomaaliya ee gobolka banaadir oo soo saartay waaran lagu soo xirayo axmed madoobe hogaamiyaha maamulka gaalada u adeega ee jubbaland taliyaha waxaa loogu yeero booliska oo lagu amray in soo qabashada axmed madoobe oo lagu eedeeyey faldambiyado kala duwan xaaladaha isdiidan ee murtadiinta oo sii kordhaya haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah kooxda riddada soomaaliya awood ma u leedahay soo qabashada axmed madoobe falanqeen ayaan caawa faafreebka idinkugu soo gudbin doonnaa iyo waraaqda waaranka ah ee maxkamadda ka soo baxday qodobada kale waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo colaadeed iyo xiisado dagaal oo si weyn looga dareemayo deegaana ka tirsan gobollada jubbada hoose iyo gedo maleeshiyaad kala taabaxsan kooxda guurguurtay iyo axmed madoobe oo isku hor fadhiya jasiiradda raaskambooni iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xabashida etoobiya ay ka bilaabeen gobolka gedo haddaba maxay salka ku hayaan dhaqdhaqaaqyadaasi etoobiyaanka ma waxay garab siinayaan axmed madoobe iyo maamulkiisa maxaase ugu dambeeyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale qodobadeenna kale waxaa ka mid ah feer iyo faralaab maanta ka dhex bilowday golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya xildhibaanada ka soo jeeda jubbaland oo gacanqaad halkaasi ka bilaabay iyo buuq si weyn u hareeyey kulankii golahaasi isku dhexyaaca cadowga iyo mashaakilada dhexdooda ah ayaan wararkii ugu dambeeyey idinkaga soo gudbin doonnaa insha allah kooxda riddada soomaaliya oo heshiis cusub la gashay dowladda turkiga kaasoo ku saabsan boobka shidaalka soomaaliya sarkaal ka tirsan k d efta kenya oo lagu dhaawacay gobolka wajeer kanaalka wararka ee kataib oo caawa baahiyey qaybta kow iyo tobanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa waraysi uu warbaahinta islaamiga uu siiyey sheekh guuleyd abuunabahaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta iyo wararkii u dambeeyey ee xaaladda filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos nooga dhegaysanaysaa dhammaan xarumaha idaacadaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo debaddiisa aad si toos nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa faafreeb wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa shabeellada dhexe ku dhowaad konton saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagalla cadowga lagu jebiyey oo maanta ka dhaca duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayadaasi qodobkaas iyo sidoo kale sarkaal ka tirsan k d f ta kenya oo lagu dhaawaca gobolka wajeer waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hasee ahaatee waxaan kasoo qabanaynaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo duulaan kusoo qaaday mujaahidiinta dagaaladaasi waxaa lagu dilay shan iyo toban murtad oo uu ku jiray maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad guutada saddexaad ee maleeshiyaadka riddada waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay soddon iyo saddex murtad oo afar ka mid a ay yihiin saraakiil kuwaas oo qaar ka mid ah magacyadooda aan helnay waxayna kale yihiin liish oo ah abaanduule urur ilka case oo ah taliyo horin carab hilowle oo ah taliyo koox sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaaladaasi ku furteen laba qori oo b k m ah hal qori oo zeban ah saddex qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo rasaas iyo saanad ciidan cadowgii soo duulayna waxay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaan tageen dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwanisa isugu yeeraa qaraxa ayaa si gaara kaga dhacay deegaanka tradisho ee duleedka magaalada muqdisho shan askari oo maleeshiyadaasi ka tirsan ayaa qaraxa ku dhintay sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen gaari cabdibile ahna qaraxa ayuu ku gubtay waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa fiidnimadii caawa lagu faafiyey muuqaal ay soo saartay kataib al akhbaariya kaasi oo ah qeybta kow iyo tobnaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xasan gurguurte oo soo saartay waaran rasmi ah oo lagu soo qabanayo axmed madoobe war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda muqdisho ayaa lagu amray ciidamada booliska in lasoo qabto axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland warqad waaran ah oo ka soo baxday waxa loogu yeero maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu amray ciidamada booliska xukuumadda muqdisho in ay gacanta ku soo dhigaan hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay kismaayo kaasi oo lagu eedeeyey khiyaano qaran iyo in uu ka shaqaynayo dagaal ka dhanaa dowladda xasan gurguurte amarka ka soo baxay maxkamadan xarunteedu tahay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaan la ogeyn sida uu uga shaqayn doono magaalada kismaayo oo axmed madoobe ay ku ilaaliyaan ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka saacade kadib markii uu soo baxay amarka lagu soo xirayo xasan gurguurte ayuu buuq siyaasadeed ka bilowday baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xidhiirto waxaana eedeymo isku dhaafsaday taageerayaasha labada dhinac tallaabadan ayaa sare usii qaadaysaa khilaafka u dhexeeya qowsaarada gumaysiga soomaaliya kuwaasoo arrimaha siyaasadda isku maandhaafsan dadka mucaarasan xukuumadda villa soomaaliya ayaa su-aal ka keenay in xasan gurguurte iyo xamse cabdi barre ay khiyaano qaran ku eedeeyaan axmed madoobe iyada oo la ogyahay sidii ay dalka iyo dadka soomaaliyeed ugu hoosaasiyeen cadow shisheeye tan iyo sannadii labada kun labaiyo labaatankii markii uu gurguurta la wareegay hoggaanka xukuumadda muqdisho ayuu dowlada shisheeye ku wareejinayay khayraadka dahan ee badda iyo beriga dhex eegaaga waxaana la xusuustaa shirkii uu ku qabtay garoonka muqdisho halkaas oo uu isugu keenay madaxda kenya iyo etoobiya isaga oo ka codsaday in ciidamadoodu duulaan cusub ku soo qaadaan soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan k d fta kenya oo lagu dhaawacay wajeer wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa sheegaya in la dhaawacay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca siliibiyiinta kenya ee k d fta loo yaqaan warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay soo sheegtay in sarkaalkaasi oo lagu magacaabo lonsi joseph uu ku dhaawacmay weerar dadweyne oo ka dhacay gudaha magaalada wajeer gaar ahaan aagga balaza bark ilawareedyo ayaa sheegaya in sarkaalka la dhaawacay ee ka tirsan k d efta xilliga la beegsanayay uu ku socdaalayay mooto nooca dhugdhugleeda ah kooxo rayid ah oo dhagxaan ku hubaysan ayaa la soo wariyey in ay dhagxaan roobka kaga dhigeen taasi oo keentay in uu ka dhaawacmo qaybta sare ee jirka wararku waxay intaas ku darayaan in dhacdadan ay ku soo baxeen ciidamo ka tirsan booliska siliibiyiinta kenya ee wajeer oo roonda ku jiray waxayna goobta ka qaadeen dhaawaca sarkaalkan kenyaanka ah ee ka tirsan waaxda difaaca kenya ee wajeer dhaawaca sarkaalkan ayaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada wajeer waxaana loo sii gudbiyey xarunta d c ida si baaritaano loo sameeyo sida ay soo sheegeen booliska kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada wakaalada wararka ee shahaada waxay maanta daabacday warbixino kala duwan oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee wilaayaadka waxay sidoo kale wakaaladu daabacday warbixin ku saabsan shir ka socda waddanka jabuuti xilli ay sii xoogaysanayso xiisada u dhexeysa dowladda etoobiya iyo kooxda hiridada soomaaliya sidoo kale warbixinada ay wakaaladu daabacday waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya maamul goboleedka ashaadala dirirka ee jubbaland iyo koox hiridada soomaaliya ee murtad gurgurte hogaamiyo si gaar ah waxay warbixintu diiradda u saaraysaa xiisadaha colaadeed ee ka taagan magaalada raaskambooni ee dhacda gobolka jubbada hoose halkaasoo ay isku hor fadhiyaan maleeshiya murtadiin ah oo kala taabacsan gurgurte iyo madoobe waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dad ku dhintay gaari xamuul ah oo fariinka ku goostay muqdisho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay gaari xamuul ah oo fariinka ku goostay geerish ku yaal magaalada muqdisho habeenkii xalay waxaa nawaaxiga hotel guuleed oo ku yaal degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaada ah uu fariinka ku goostay geerish iyo xarumo ganacsi oo ku yaal halkaasi waxaana goobta ku geeriyooday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen shan kale aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya maleeshiyada maamulada muqdisho iyo kismaayo dhinacyada ayaa weli isu hub uruursanaya xashdiga ciidan ayaana socda axmed madoobe ayaa adeegsanayaa dhanka badda isagaoo maleeshiya ku daabulaya meel u dhow aagaga ay ku sugan yihiin maleeshiyada gurguurte gaar ahaan magaalada raaskambooni sidaas si la mid ah ayay abaabul ciidan u wadaan kooxda murtad xasan gurguurte gelinkii dambe ee maanta ayay ahayd markii kooxda xasan gurguurte ay soo saartay amar lagu soo xirayo axmed madoobe oo markii saddexaad sheegtay in uu yahay madaxa maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee jubbaland kana mid a saddexda madaxweyne ee maamulkaasi inay hoggaan u yihiin ku dhawaaqday dhanka gadanaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidamada etoobiya ee aan qaybta ka ahayn isbahaysiga kufaarta ah ee atmis ayaa maanta laga dareemayey gobolkaasi kuwaasi oo la sheegay in ay la safan yihiin murtad axmed madoobe
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo maxkamadda kooxda hirdada soomaaliya ee gobolka banaadir ayaa soo saartay waaran lagu soo xirayo axmed madoobe hogaamiyaha maamulka gaalada u adeega ee jubbaland iyadoo taliyaha booliska lagu amray inuu soo qabto murtad axmed madoobe oo lagu eedeeyey falal dambiyeedyo kala duwan xaaladaha isdiidan ee murtadiinta oo sii kordhaya haddaba su'aalahaas ayaan falanqeyn doonaa insha allah tacaala waxaa barnaamijka igala qaybgelaya walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani ee cabdulqaadir marka hore aan ku hormarno warqadan ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir ee kooxda hirdada soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abo ayman waa su-aal aad muhiim u ah marka aad eegto maxkamadda daaquutiga ah ee gobolka banaadir ayaa waxa ay maanta ay soo saartay waaran qabasho ah ayay u jartay murtad axmed madoobe oo markii saddexaad shan iyo labaatankii bishan isku doortay gudaha magaalada kismaayo warqadan ka soo baxday maxkamadan daaquutiga ah ayaa lagu soo saaray amarkan oo dhigaya soo qabashada axmed madoobe murtadkaas oo la amray in la horkeeno maxkamadooda daaquutiga ah maxkamadan daaquutiga ah ayaa codsi ka yimid madaxda sarsare ee kooxda riddada aqbashay kaas oo dhigayay in markaa lasoo qabto axmed madoobe sidaa darteedna maxkamaddu waxay amar ku bixisay in taliyaha ciidanka booliiska uu amarkaas u hoggaansamo isla markaana uu maxkamadda gobolka banaadir uu horkeeno eedeysanahan murtad axmed madoobe ayaa lagu yiri amarka soo qabasho ee ka soo baxay maxkamadda daaquutiga ah ee gobolka banaadir axmed madoobe ayay waxay ku eedeynayaan in loo heysto faldembiyeedyo liddi ku ah wadajirka iyo midnimada qaranka waxa ay ku sheegeen ee soomaaliyeed taasoo macno ahaan ay ula jeedaan in uu axmed madoobe khiyaameeyey siyaasiyiinta kooxda riddada soomaaliya sidoo kale waxaa qayb ka ah eedeymaha loo heysto murtadkan axmed madoobe ee faldembiyeedyo ay sheegeen in ay liddi ku yihiin kooxda riddada iyo sidoo kale abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda riddada sidaa darteed eedeymahaas oo isbiirsaday ayay maxkamaddu ku amreen in ay amarkaas soo saarto wayna u hogaansantay marka waarankan soo qabasho ee ka soo baxay maxkamad ku sheegan daaquutiga ee gobolka banaadir ee u jartay axmed madoobe ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii golaha wasiirada ee kooxda riddada soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha ka howlgala ee maxkamadaas gobolka banaadir loo soo gudbiyey dacwadan ka dhanka ah murtadkaas axmed madoobe dhanka kale bashiirow eedeymaha loo heysto murtadkan ayaa waxaa ka mid a markii isagu isdoortay in sidoo kale markaa uu diyaariyey waxa loogu yeero baarlaman marka ay leeyihiin maamulkaasi jubbaland kaasoo xataa qayb ka ah fawdada ay ka cabanayaan kooxdan riddada dhanka kale kooxda riddada soomaaliya ayaa ciidamo waxay u dirtay deegaanada maamulka waxa loogu yeero jubbaland si looga hortago qorshaha axmed madoobe uu damacsan yahay oo ah inuu markaa dagaalo soo abaabulo iyo si ay ciidankaas u fashiliyaan ismagacaabidda mar kale uu sameeyey murtad axmed madoobe marka xiisaddu waxa ay tahay mid markaa aad u kacsan oo dhan waliba ay suurtagal tahay in marka xiisaddu waa mid kacsan oo mar waliba ay suurtagal tahay in ay wax walba dhici karaan waxa ugu weyne la filayana waa dagaal hadba markaa qoladii lagu jebiyo la arki doone markaynu taa ka gudubno bashiirow dhanka kale maanta baarlamanka kooxda riddada ayaa waxa ay yeesheen kalfadhi kaas oo markaa ay ugu codeynayeen guddiga doorashooyinka waxa loogu yeero oo ay markaa doonayeen inay ku ansixiyaan doorashadii guddigaas waxaa hareeyey buuq markaa fara badan sida aad maqlisidba codkan waxaa codkaas kaaga muuqanaya farataagtaag badan iyo sidoo kale muran aad u xoogan oo uu hareeyey fadhigaas ay lahaayeen baarlamanka kooxda riddada waxaana la leeyahay buuqa iyo foodada ugu badan ee maanta hareeyey kalfadhigii baarlamanka in ay qayb ka ahaayeen xildhibaano markaa taabacsan maamulka shahadala dirirka isku magacaabay jubbaland kuwaas oo markaa taageero u muujinayay axmed madoobe dhanka kalena ka biidiidayey qorshaha markaa xasan garguurta uu watay ee ahaa in markaa loo ansixiyo guddigan doorashooyin ee uu doonayo inuu damiciisa siyaasadeed ku fushado inkastoo xildhibaanadaas buuq fara badan ay sameeyeen haddana waa la jiro waa laga tiro batay sidaa darteedna waa laga codbadiyey waxaana kalfadhigii uu noqday waxaana kalfadhigii uu noqday mid markaa loogu awood sheegtay xildhibaanadan aqaliyaadka ku ahaa ee golaha baarlamanka jubbaland waxaa ka dhexdaysaa ogtihiin doorasho soddon iyo shan xildhibaan ayaan goobdoog kaga ahayn doorashadaasi labada aqal ah oo jubbaland ka soo jeeda doorashadii markay dhammaatay sidaad la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka jubbaland ciidamadii qaranka ayaa waxaa loo adeegsaday siyaasad dhul xuraysnaa oo raaskambooni ah ee dowladda federaalka ah ciidamo ku daadguraysa iyadoo rabta inay khalkhal amni geliso una fududayso shabaab dhulkaas inay qabsadaan haddaba markii madaxweynihii dowlad goboleedka jubbaland la doortay oo eksteshin aan diidnay oo shacabka jubbaland ay diideen muddo kororsi soomaaliya oo kale maqan puntland oo maqan s c oo maqan nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaashii waaweyn madaxweynayaashii hore oo maqan saamilada siyaasadeed oo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado shuruucdaas waan qaadacnay annaga maanta ayaan soo laabannay weerarka lagu hayo jubbaland kasokow markaan ku soo laabannay maanta halkan waxaan geynay mooshin labada aqal annagoo ah waxaan dhahnay waxaan rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka jubbaland inaan warbixin ka bixinno waxaan markaa mooshinkaan u liminay guddoomiyaha baarlamanka marka hore wuu naga aqbalay marka hore wuu naga aqbalay markuu naga aqbalay kadib wuu isku laabtay haddana waxaa culays laga soo saaray madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhi mooshinkaasi warbixinta ah nimankaasi waxay kaga hadlayaan arrimo siyaasadeed arrimo amni way kaga hadlayaan ka jooji waxaan dhahnay haddaad naga joojisid baarlamaan ma furmayo baarlamaan waan kuu soo wadaa baarlamaan ma furmayo dhahay meeshan sugda adiga meeshan wax kooramo intaan maqnay annaga wax kooramo ka jira ma laha waa feeg boqol iyo todobaatan iska dhaa boqol iyo toban qof hataa ma jirto baarlamaanka waana arkayseen markaan fadhiisana waxaan dhahnay kooram wa- waan kuu soo wadaa kooramka sheeg waan dhahnay tiradiisa ma sheegi karuu dhahay waxaan dhahnay waxaan rabnaa warka inaa la siiyo inuu la siiyo wuu diiday waxaan go'aansanay guddi sharci darra ah oo aan laisku waafaqsaneen oo suuqa laga soo qortay oo sida hataa heshiiska hore diwaan raacayaa la dhaho isted walba inuu laba ku yeesho heshiis kale la galay ee laba kun saddex iyo labaatankii hadda puntland iyo a c c iyo jubbaland wax guddi ay ku leeyihiin ma laha suuqa bakaraa laga soo qortay waa cabdirashiideeya guddiga lasoo qoranayo guddi matala deegaan iyo dad ma aha tallaawada aan waxba lama ansixin waa been waa arkayseen waa la ansixina ma jirto waana sharci daro waxna kama jiraan waxaan rabnaa waa allaala wixii ka imaada mas-uuliyadda way qaadayaan waxaan kaloo sheegaynaa tallaabooyin kale inaan qaadi doonno haddii aag laga furay raaskamboone aag kalena xagganu ka furnaan doona waa arki doontaa maalintaan dalkaanu inay doorasho qof iyo cod ay gaarsiiso maanta waxay maraysaa inay qabaa'ilada soomaaliyana isku diraan waxaad ogtihiin maanta xabad shabaab inaan lagu ridaynin baarlamaanka inuu isla fadhiista inay sharci darro tahay waxa meesha laga ansixiyey ay sharci darro tahay in lagu soo qoray guddi kusheegga doorashooyinka qaranka waxa la yidhaahdo waxaad ogtihiin somalilanaa maqan waxaad ogtihiin puntlandaa maqan waxaad ogtihiin khaatumaa maqan waxaad ogtihiin jubbaland
ee dhinaca kale marka laga soo tago arrimahaasi maalmihii ayna soo dhaafnay ee gobolada gedo iyo jubbada hoose deegaana ka tirsan waxaa ka soconaya dhaqaaqyo ciidan maleeshiyaad murtadiin ah ayaa lagu daabulayey deegaano labadaas gobol ka tirsan ee dhinaca kale ciidamada etoobiya dhaqaaq ayay bilaabeen arrimahaasi maxaa ka soo kordha Een, run ahaantii tan iyo markii uu soo cusboonaaday ee khilaafkan xoogan ee u dhexeeya kooxda riddada iyo sidoo kale maamulkan shahadala dirirka ah ee jubbaland waa tan kooxda riddada iyada oo isku dayeysa in ay maquuniso een, murtad axmed madoobe in ay markaa ciidamo ee u dirtay deegaano ka tirsan jubbaland oo uu maamulo axmed madoobe waxaana ciidamo laga soo daabulay magaalada muqdisho laga soo dejiyey een, garoon markaa diyaaradeed oo macmal ah oo ku yaala een, deegaanka raaskamboni halkaas oo markaa ee, ciidamadii la keenay ay difaacyo iyo sidoo kale een, xeryo ciidanba ay ka samaysteen ciidamadaas ayuu axmed madoobe isku dayayaa in uu markaa la dagaalamo isaga oo ka horgeeyey waxayna isku hor fadhiyaan aagag cusub oo halkaas ku yaala sidoo kale bashiirow dhaqdhaqaaqyada ciidan waxa ay ka jiraan ee dhanka iyo garbahaarey halkaas oo ciidamo taabacsan kooxda riddada lagu soo daadiyey islamar ahaantaana xeryo ciidan halkaas ka samaystay xiisadda colaadeed bashiiro waxaa lagu tilmaami karaa mid mar walbaa la filan karo een, weji dagaaleed iyadoo sidoo kale xiisadda qolaba qolada kale ay sii hurinayso Een, dhanka kale saraakiil taabacsan maamulkan jubbaland ayaa waxa ay ka degeen eh, dhulka etoobiya xooga ku haysato ee ismaamulka soomaali galbeed halkaas oo saraakiishii laga diray jubbaland ay etoobiyaanku kula soo kulmeen halkaas lama sheegin ilaa iyo hadda waxa laga wada hadlay laakiin een, mar waliba een, arrintu waxay u muuqataa mid markaa la qorsheynayo sidii kooxda riddada axmed madoobe uu isaga difaaci lahaa ciddii uu doonaba ha u kaashtee Ee, dhanka kale waxaa jirta in axmed madoobe uu aaday dhanka iyo kenya halkaas oo uu dowladda kenya wadahadallo uu la soo qaatay marka dowladda kenya markaad eegto kale een, waa mid markaa dhanna la jirta kooxda riddada dhanka kalena axmed madoobe waatan garab ay ku gardaadinayso oo iyadu ay markaasi deegaanada haddaba axmed madoobe uu joogo waatan ciidanka ugu badan ee markaa halkaa ku haya waa kenyaatiga Een, marka kenyaatigu ee, labada dhanba waa uu la cayaarayaa oo ma doonayo inuu qolo markaa isku xumeeyo laakiin dhanka kale ee etoobiya markaad eegto oo kale waa een, bu'da halka ay ka qurunsan tahay waxaad dareemi kartaa in etoobiya dagaal culus ay isku hayaan kooxda riddada oo mid siyaasadeed ah waxayna etoobiya arrinkan ay u aragtaa fursad dahabi ah oo markaa ay kaga faa'iidaysan karto xiisaddan hadda taagan ama colaadan u dhexaysa axmed madoobe iyo sidoo kale xasan garguurte marka bashiirow arrimuhu halkaas ayay marayaan waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo kooxda hurdada soomaaliya ayaa heshiis cusub la gashay dowladda turkiga kaasoo ku saabsan boobka shidaalka soomaaliya war ka soo baxay kooxda hurdada ee xasan gurgurta ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxaa loogu yeero batroolka kooxda hurdada ee heshiiskan saxiixday heshiiskan ayaa sidoo kale dhigaya in soomaaliya ay imaanayaan khubaro turki ah oo sahminaya shidaalka soomaaliya horey kooxda hurdada soomaaliya waxay heshiis noocan oo kale ee la gashay dowladda turkiga iyadoo u ogolaatay in maraakiibta turkiga ay yimaadaan xeebaha soomaaliya si ay u boobaan kheyraadka ku jira badda soomaaliya
الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa la diiwaan geliyey bashiir oo duqeymo aad u kala duwan ilaa tan iyo saaka warbaahintu waxay ku warmaysaa in soddon iyo afar ruux ay ku shahiideen duqeymihii kala duwanaa ee dhacay goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah xaafado ku yaalla waqooyiga qidaaca si gaara mukhayamka jabaaliya ee beytulaahiya sidoo kale khan yunis iyo rafax iyagana duqaymo aad u xogan ayaa ka jiray waaxda caafimaadka magaalada khaza afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay tirkoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadadu ay gaarayaan soddon iyo saddex ruux halka dhaawaciidu ay yihiin boqol soddon iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar bashiiro waxay maraysaa afartan iyo afar kun laba boqol siddeetan iyo labo halka dhaawaciidu ay yihiin boqol afar kun siddeed boqol iyo siddeetan kale dhanka kale dagaalo aad u culus ayaa waxaa laga soo warinayaa waqooyiga qidaaca aan si gaar ah mukhayamka jabaaliya halkaas oo ay kooxaha muqaawamada filistiin kula dagaalamayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda muddo ka badan afartan maalin oo uu go'doon saaran yahay muqaawamadu waxay beegsadeen ciidamo kala duwan oo sahayno ah oo roondo ku jiray sidoo kale waxaa jiray gaadiidka nooca markaafaha loo yaqaano iyo kuwa ciidamada daabula in lagu beegsaday qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan xubintaan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay intiinii xalayna la socotay waxaan soo gudbinay qaybta koowaad waraysi uu idaacadda islaamiga alfurqaan uu siiyey sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan kusoo dhawaada qaybta labaad ee waraysiga uguna dambeeya gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada dhaca bartamaha soomaaliya qabaa'ilo soomaaliyeed ayaana deggan marka halkee ayuu gaarsiisan yahay xiriirka ka dhexeeya qabaa'ilka iyo maamulka islaamiga ah ee aad waalliga ka tahay alxamdu lilah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala xiriirka wilaayada iyo qabaaisha degan wilaayada islaamiga hiiraan wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan abaal bayna mudan yihiin iyo mahadcelin ee qabaaisha muslimka ahoo ku nool wilaayada ee garab istaagooda jihaadka iyo mujaahidiinta ay garab istaageen ayada oo aan soo marnay wixii aan ognahay sanadkii ama labada sano aan soo marnay cadowga ilaahay iskudayga foosha xumaa oo ay sameeyeen kama aysan garab bixin ama ma aysan khudlaaminin mujaahidiinta garab bay u noqdeen way garab istaageen waxaana ay u muuqdaan dad ilaa hadda diyaar u ah in ay garab taagnaadaan walaalahood mujaahidiinta ah marka warka oo duuduuban xiriirka u dhexeeya qabaa'isha iyo wilaayada islaamiga hiiraan waa xiriir aad u wanaagsan meel fiican buuna marayaa waa dad wilaayadooda qabuul u haya waa dad ku qanacsan nidaamkooda islaamiga ah waa dad ku qanacsan ee uu dacwataga iyo shareecada iyo cadaaladda ka jirta wilaayada ay ku nool yihiin waa jira meelaha qaar dacfi yar oo jira oo cadowga dhulka uu saameeyey ah amaa dhulka wilaayada maanta dadka ku nool waa dad ayagay wilaayaduba isku qanacsan yihiin dhowaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa looga dhawaaqay xamlad dacawi ah oo loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaad ku jirtaan wilaayaadka howshaasi u istaagay maxaad inooga sheegi kartaa natiijada xamladaas iyo waxyaabaha aad kala kulanteen xamladaas waxay ahayd dacwiga ah oo horeyna aan u xusay waa xamlo la wada mahadiyey waa xamladii ugu qabuulka badnayd inta aan la kulmay markii oo aan fiirsho taqriiban waa xamlo waxay ahayd beled iyo baadiyeba gaartay waa xamlo tagtay dow iyo duur baa la dhihi karaa macnaha xamladaas marka waxay ahayd xamladii ugu qabuulka badnayd waxyaabaha dadkii marayey oo safray ama lijaantii socotay dhulka maraysay biakmalihim waxay isku raaceen qolo walba waxay dheheen dadka sidaan oo kale ha noolagu soo celiyo ama dadku reer miyi ha noqdeen ama beled ha joogeen qolol waxay codsadeen in loo soo celiyo marka waxay ahayd xamlo mubaaraka ah ee aad u daaweysan ilaahay subxaanahu watacaala uu qabuul siiyey waxyaabaha ay la kulmeen ee dad macrifadooda diimeed aad ay u liidato ee dad laga yaabo macrifaday u leeyihiin waxyaabihii asaasiga ahaa waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay la kulmeen ee way badnayd waxyaabaha runtii oo oo nawaadirtu oo meesha ka dhacay laakiin inta aan xusuusto waa inahaas gobolka qaybo ka mid ah waxa ay ka dhacay sanad iyo barkii ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeyey ciidamadiinna iyo kuwa dowladda federaalka oo kaashanaya shisheeyaha maxaad inooga sheegi kartaa wadciga militari ee wilaayada iyo dagaaladii ugu dambeeyey si guud cadowgu waa jaban yahay ee waxaan wada ognahay waktigeena soo dhaafay iyo iskudayga cadowgu uu sameeyey qof kasta oo garasho leh maanta wuxuu arkayaa cadowgu inuu jabay mujaahidiintuna ee qalabada ay leeyihiin iyo dadka muslimiinta ee nimankan military ahaana waa u jabeen siyaasad ahaana waa u jabeen imkaaniyaadkooda oo dhan macnawi ahaan waa u jabeen waxaad arkaysaa nooca tafaruqa iyo kala tagga ah meesha uu gaarsiisan yahay aad arkaysaa waxaad arkaysaa iyo waxaan ka wada khilaafka isdabamarka meesha uu- yani ay ka joogaan baad arkaysaa dacfigooda military iyo dacfigooda siyaasadeed kulli waa zero ama mujaahidiinta maalinkii ay xamlada soo qaadeen ee maanta annaga mujaahidiintu waxay macna ahaan waxay u sarreeyaan maanta military ahaan waxay u sarreeyaan maanta ka siyaasad ahaanna da- iyo ka dacwo ahaanna maanta loo sarreey marka cadowga waa jabay ee baaqiyaad un way waxa jooga iyo niman godad dheer dheer qotay oo ku jira cid u tagtoo rasaas un la dul istaagta mogaan bannaan u baxaynin nimanka ama jibuutiyaan ha noqdeen ama etoobiyaan ha noqdeen waa niman godad ku jira keliya fursad hadday maanta u heli lahayn ay ku bixi karaan way bixi lahaayeen macnaha tusaale waxaa ugu filan kuwaasu waa xariisan yihiin ama kuwa oo soomaalida ah oo hadda kuwii soomaalida aan maanta joogno ku noolaa waa kuwan dee afar iyo labaatan saac towbadii u yaacaya waa kuwan dariiqyada ku baaba'aya ee, waa kuwan ayaga isdilaya afar iyo labaatan saac ee hebel waa tegay marka wax banaanka yaalla wey sida ay qalbi moorel ahaan u baaba'san yihiin ugu dambeyn muxuu yahay dardaarankaada ku socda bulshada degan wilaayada hiiraan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed awalan waxa aan dardaarmaya oo aan u dardaarmaya muslimiinta guud waa taqwa allahi subxaanahu watacaala fi siri walcalan wax la isu dardaarma oo dad muslimiinihi ay isu dardaarmaan waxa ugu qiimaha badanna waa ilaahay cabsidii subxaanahu watacaala haddii la helo cabsida allah waxaa qabsoomaya dhammaan baahiyaadka oo dhan ama adduunyaha ku saabsanaadeen ama aakhara ku saabsanaadeen ee waxa labaad oo aan u dardaarmaya dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaa weeye si gaar ah maanta waxaad ku hoosnooshihiin shareecadiinna waxaad ku hoosnooshihiin ee raayatu tawxiid hoosteeda ayaad maanta ku nooshihiin waadna sharfan tihiin waad karamaysan tihiin waxa aan leeyahay waxaa weeye diintiinna difaacda waxdadiinna ee wadajirkiinna ilaaliya shareecadiinna u midooba cadowgiinna ka cadow dhigta adinka isxabiibsado iswalaals- iswalaalsada marna ha kala tegina cadowgiinana ha hilmaamina cadowgu waa daciifay ha qalbi jabina cadowga asagu waa daciifay waa baaba'ay ee si guud kuwiisa waaweynna waa daciifeen oo waa qalbi jabeen oo soo dirsaday kuwan cumiladaho nala joogana waa qalbi jabeen maanta waxba lama jiraan waa n- yacni hoggaanka riddada cidda maanta ah nala joogta oo gaalada ugu wakiilka ah dhulkaan maanta ku noolnay waa xasan guurguurta iyo kuwa la midka ah mowqifka ay maanta kala qabaan iyo sida ay u samaysan tahay waa arkayna tafaruqa iyo kala tagga intuu joogo waa arkayna cadowgaa ilaahay oo sidaa u jabay ee israacintiisa qof walba meeshuu ugu aadan yahay dadka ku nool weelada islaamiga hiiraan ha ka gaabinina qodobka kale oo aan u dardaarmaya m- wilaayada islaamiga hiiraan dadka ku nool si guudna muslimiinta oo dhan khusaysa waxaa weeye ummadi waxay qiimo ku leedahay diinteeda barashadeeda dacwadeeda horumarinteeda qiimo ku leedahay aan garbaha isu qabsanno oo aan u wada jirno inaan dadkeenna ducaad u noqonno diintooda gaarsiinno macruufka farno munkarka reebno waxaa suuragelaya markaas ummaddu inay garata yaa cadow kuu ah yaa xabiib kuu ah yaa mudan in la dilo yaa mudan in la daayo dadku waxay garanayaan maxaa maslaxadaada adduun ku jirtaa maxaa maslaxadaada aakhira ku jirtaa qofka wuxuu fahmi karaa markuu fahmo diintiisa waxaan marka farayaa dadka muslimiinta ee wilaayada ku nool iyo si guudba dadka muslimiinta ah inaan noqono ummad dacwa inaan ka shaqayno dacwada iyo khayrka iyo macruufka faridiisa munkarka reebidiisa wada jirkeenna iyo walaalnimadeennana marna qalbigeenna inaysan ka bixin waxyaabaha dhacdhacaya oo qabaa'isha soomaaliyeed oo wilaayadka islaamiga ku nool waad aragteen walaalihiin siday u diidan yihiin laba adinkiidan ka mid a qalbigooda wax isu qaba inay habeen aad baridaan ma rabno adinkaana muxuu ahaa markhaati ugu filan waxaan hadda muxuu ahaa dadka dariska ay wada dhalashada iyo isqaniinka iyo isqanjurufada dhammaan mayso laakiin qof kasta oo shucuur mas-uuliyadeed leh ama dareen dadnimo leh ama dareen diimeed uu ku jiro waa inuu tarkiisiyo ka warqabo wuxdadeenna iyo wadajirkeenna iyo isjacaylkeenna iyo xumaan tiriddeenna wanaagga doonistiisa inaan muxuuha u wada midaysnaanno si cadowgeenna aan isugu kaashanno cadowgeenna waxa uu rabo waxa weeye waa siday u samaysan tahay tusaale waxa idinkugu filan iyo muxuuha mitaal waxa ay tahay dowladda ridada baa idinkugu filan waxa ay rabaan waxa weeye waxa loo yaqaano puntland oo la rabo in la kala qaybiyo mustaqbalka dhow waxa loo yaqaano galmudug oo la rabo mustaqbalka dhow in la qaybiyo hirshabelle oo kale muxuu ahaa tusaalaha muxuu aan aan ula jeedo waxay tahay hadda soo hiiran stateska kuwa lama dhaho shalay waxaa jiray niman la yidhaha westerland weli ma baabi'in weli ma baabi'in waa jiraan westerlandtii ethoobiya abaabushay waxa maanta hiiraan state abaabulayna gaalo kale ethoobiya abaabushay waa kuwan hadda looga yeeraya muxuu ahaa disababa in looga yeeraya waxa ku xiga marka maxay tahay annaga marka waxa noola wada waa waxaas waa inaan diidno sideeda annaga dacfigeenna iyo meesha nagala soo geli kara waa in la qaybiyo waa inaan diidno qaybsanka mar walba mabada'eenna waa inuu ahaado wadajir walaalnimo xumaantirid wanaag doonid waa inaan u midaysnaano dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah intaasaan le kuwa dibadda jooga dadka dibadda jooga soomaaliyeed ama reer hiiran ha noqdeen ama cid kale oo soomaaliyeed oo wilaayaadka kale ka ka timid ha noqdeene waxaan idin leenahay waxaad u kuur gashaan waxa ka jira wilaayadka islaamiga ah hadday dacwo tahay hadday nidaam iyo maamul iyo kala dambayn tahay hadday cadaalad iyo shareecada allo lagu ma- lagu dhaqmayo tahay war eega oo haddii xitaa wixii la idinkaga sheekeeyey inta dad usoo dirtaan oo wilaayadka islaamiga imaadaan waxa jira arka nagala shaqeeya ilaahay subxaanahu watacaala in la caabudo addoommo loo noqdo nagala shaqeeya dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna ilaashada arka waxa ka jira wilaayadka islaamiga wanaagga iyo quruxda arka qabaa'isha soomaaliyeed iyo horumarka ay gaareen arka hadday dacwata heerka ay gaareen arka hadday muxuu ah dhaqan wanaag tahay qaabka ay gaareen arka midnimada iyo wuxdada meeshay gaartay arka cadaaladda meeshay gaartay arka gaala nacaybka iyo dhulkii la difaacanaya arka annaga khayraadkeenni baan difaacanaynaa danteenni baan difaacanaynaa dadka muslimiinta ah ama dal ha joogeen ama dibad ha joogeene waxaan warkayga ku khatimayaa niman yahow aan gacmaha isu qabsanno inaan diinteenna dhowranno dalkeenna dhowranno dadkeenna ilaashanno cadowgeenna inaan ka cadow dhiganno
waad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa fursadda aadna siisay wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guntii iyo gebagabadii faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay caawa kanaalka wararka ee kataa'ib wuxuu baahiyey qaybta kow iyo tobanaad muuqaalada mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri waxaa qaybtan lagu mashruucii saka qaybinta ahaa ee laga fuliyey degmada jirib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا magacayga maxamuud maxamed dhumey lankasaw maxamuud maxamed muluus mayl isiyey geel alxamdulilah weligey geel ana meel oo zakawaad laka dhaadaw geel aan ka dhaada ma jiro maanta alxamdulilah ilaahayaa mahad iska leya walaalaha mujaahidiinta ayaa mahad iska leya dhiigsho habeen imaaneen daadooyan khayr allah siiyo xarakatul shabaab mujaahidiin wilaayada ee jubbada dhexe ama degmada jilib iyo hal geel ka dhex heli meenaa meeshii oo tuulada la dhaho oo ligoosheed intaas farxaday maanta aadi aadi aadi walla sokoob karmee geela geela meenaa reewal geel geela ii hirinye way geel oo tuurtis adag naftada yaabas iya ii hirinye alxamdulilah ilaahay aa ka maasiya intaas intaasaa kasta gobgobeeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maanta waxaan joognaa degmada jilib marka insha allah waxaa laysii neef geela kuley wax farxad macnaha aan la joogin weligeena neef geel aniga aan qaatay maanta ii hor ii koo waaye zakaawaadka khayr allah siiyo intii muslimiin eh kuley kor madaxda kor allah ka dhigay حفظت لك اليمين وأوقد جهوة التوحيد نارا لتلفح عنك شيطانا لعينا وداعا يا أخا التقوى وداعا من المقيم maxamed cabdi aadan
geelaa liisiye neef geelaa baa liisiye marka ilaahay anigana i barakeeyo dadka kasoo baxdeenna ilaahay u barakeeyo anigana barakadoodan ilaahay korra ka dhigo التقوى وداعا إلى اللقيا بدار المتقين
guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisle aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu